magaalada qardho ayaa laga dhagax dhigay dhismaha guryo cusub oo loo dhisayo dadka barakacayaasha ee ku nool magaaladaasi iyadoo qaarkood loo dayactirayo guryo horey ugu dhisnaa wasiiro ka mid ah puntland maamulka degmada qardho iyo kan gobolka karkaar ayaa ka qayb galay dhagaxdhigga guryahan cusub gudoomiyaha gobolka karkaar cabdi saciid cismaan ayaa ka warbixiyey muhiimadda guryahan loo dhisayo dadka barakacayaasha ah halkan waxaynu taagannahay inaynu dhagax dhigno guryaha loo dhisaayo dadka danyarta ah oo yamaniinta iyo barakacayaasha ayaynu u taagannay maanta oo ka kooban sagaashan guri runtii dadka halka jooga waxay ka yimaadeen meelo kala gaargaara oo laga soo roray halka la keenay waxayna u badnaayeen dadkii jaamacadda laga keenay dadka halka degan oo muddo cooshish ku jiray aad baa ugu mahad celinaynaa hay-adaha iska kaashanaya oo u n c r iyo n r c madaxdooda xubnaha ka qayb galay dhagax dhiggan ayaa bogaadiyey iyagoo sheegay in loo baahnaa waa soo dhowaynaynaa waanu ku faraxsannahay aad baan uga mahad celinaynaa in ay hawshaa nala qabtaan bulshadii kale oo nagala qayb qaadatay oo bulshada magaalada ah ama kaamkaana waa mahadsan yihiin intaasaa raba inaa idhaahdo waxaanu nahay dadka meesha joogay ee ah waxqabadka hadda la wado ku guulaystay ayaanu nahay sidaa laajligeed mas-uuliyiinteenna iyo hay-adaheenna iyo madaxdeenna puntland tutiba waanu salaamaynaa alxamdulilaahi rabbialcaalamiin sidaa laajligeed waxaanu idin leenahay inaad noo badisaan insha allah tanna waa noogu guulaysateen insha allah haddana weli baahid way sii jirtaa farxad weyn bay ii tahay inaan maanta ka soo qayb galo dhismaha sagaashanka qoys loogu deeqay oo loo dhisayo guryo sara iyagoo awalna ku jira guryo cooshasho aan ogaa xaaladooda say ahayd labada hay-adoodba iyo madaxdoodaba aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa
dadka barakacayaasha ee loo dhisayo guryahan ayaa baahi badan u qabay maadaama markii hore ay degnaayeen guryo aan celi karin dhibicda roobka iyo cadceedda